Barorashadii Yeremyax cutubka shanaad. Rabbiyow bal xusuuso wixii nagu soo degay ka fiirso oo bal eeg caydiina lagu caayay laxalkiyagii waxaa helay shisheeyayaal guryahayagina waxaa iska qaatay ajnabiyo waxaannu nahay agoommo aabbayaal ma lihin oo hooyooyinkayana carmalay noqdeen biyahayagii lacag baannu ku cabnay oo qoryahayagina waana laga iibiyey kuwiina eryanayna wayna gaadheen waannu daallan nahay oo nasasho ma lihin waxaannu gacanta u dhiibannay masriyiinta iyo reer cashuur si aannu kibis uga dheregno aabbayaashayo waa dembaabeen mana joogaan oo annaga xumaantooyinkoodii xambaaranay addoommaa noo taliya oo mid gacantooda naga samata bixiyaana ma jiro waxaannu kibistayada ku helnaa naftayadu aan biimayno waana seefta cidlada aawadeed xaraggayagii wuxuu u madoobaaday sidii foorno oo kale waana kuleelkii abaarta daraaddiis naagihii siyoon dhexdeeda lagu kufsaday hablihii bikradaha ahaana magaalooyinka dalka yahuudda ah waa lagu kufsaday amiiradii gacmahooda lagu daldalay oo odayaashina lama sharfin barbaaradii dhagaxshiidkay qaadeen oo carruurtiina rarkii qoryaha bay la kufeen odayaashii iridday ka joogsadeen oo barbaaradina muusikadoodii farahay ka qaadeen farxaddii qalbigiyagay ka dhammaatay oo ciyaartiyadiina baroorashay u rogmatay taajkii madaxayagu ka dhacay annaga iska hoognay waayo waannu dembaabnay taas darteed qalbigiyagu wuu itaal darnaaday oo waxyaalahaas aawadoodna indhahayagii way adag darnaayeen maxaa yeele buur siyon waa cidlowday oo dawacooyin baa ku dul socda rabbiyow weligaaba sida boqor baad u fadhidaa oo carshigaaguna ab ka ab buu waaraa haddaba bal maxaad weligaaba noo ilowdaa oo maxaad wakhti dheer noo dayrisaa rabbiyow xaggaaga noo soo celi oo waannu soo noqon doonnaa maalmahayagana sida kuwii hore oo kale nooga dhig laakiinse dhammaantayoba waadna diidday oo aad baad noogu carootay